habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha juunna waa laba sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddayada waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida booliska faransiiska oo boqolaal qaxooti oo soomaali ku jirto qasab wararay goob ku taalla magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska waxaa kale oo aannu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee colaadda dhowaan ka dhacda xuduudda soomaaliya iyo etoobiya qabalada la yidhaahdo laba baar ayay hoos tagaan marka deegaankaas oo deegaan ballaaran ilaa laba boqol iyo toban kilomitir weeye meesha dagaalku intuu ka dhacay marka la isku dardaro xadka maaragtay dagaalku ka dhacay baaxadiisa marka la fiiriyo halkee ayuu ku dambeeyey fanaankii soomaaliyeed ee axmeddey abubakar al camaari magaalo marka la yidhaahaa nimid markaasa haddana aan ka soo raacnay doon aan weligay soo raacin doon baan ka soo raacnay ilaa hadda waxaan aan maarta dareemayaa doonta inaan ku jiro wareerkeedii waciidii dhan baa ihay
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
taliya ku-xigeenkii booliska magaalada baydhaba gaashaanle cali salaad ayaa warar goordhoweydna soo gaadhay waxa ay sheegayaan in lagu dilay bartamaha magaaladaasi dad goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in taliyaha uu dilay nin ku hubaysnaa bastoolad goobjoogayaashu waxay sheegeen in ciidamada amniga oo goobta ka agdhowaa ay rasaas ku fureen in la sheegay inuu dilkaasi geystay isla goobtaasina lagu dilay wararka ka imanaya magaalada beled xaawe ee ku taalla xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay shan qofna ay dhaawacmeen maanta markiis ka hor imaad uu ka dhacay degmada beled xaawe ee gobolka gado dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalkani uu dhex maray laba maleeshiya beeleed uuna markii hore ka bilowday qabashada nin magaalada dhex joogay oo lagu tuhmayay inuu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ninkan ayaa lagu weeraray gurigii guddoomiyaha degmada beled xaawo haatanna ah taliya ku-xigeenka booliska gobolka gado xuseen axmed guddoomiye ku-xigeenka degmada beled xaawo nuur saayax ayaa sheegay in xaalka degmada haatan uu degan yahay booliska waqooyiga afghanistan ayaa sheegay in maanta dabley aan haybtooda la garanaynin ay toogasho ku dileen sagaal qof oo ka mid ahaa shaqaale hay-ad gargaar haweeney ka mid ahayd shaqaalaha hay-addan ayaa ka mid ahayd dadka la dilay weerarkan oo ka dhacay gobolka balkh dadkan rayidka ahaa ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-ad aan dawli ahayn oo caawinaysay dadka beeraleyda ah ee u baahan kaalmada qaramada midoobay ayaa ka digtay bishii hore in colaadda afghanistan ay sababi doonto dhibaato soo gaarta dadka rayidka ah bilaha ugu horreeya ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka saraakiil sarsare oo ka kala socda dalalka faransiiska ciraaq iyo maraykanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin isbahaysiga ka dhankaa isis ee dalka ciraaq balse waxa ay qireen in loo baahan yahay in qalab iyo tababaro dheeri ah la siiyo si awood loo geliyo weerarada ka dhanka isis iyagoo ka hadlaya magaalada baris ayaa kulan heer wasiir ah waxa uu ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan uu sheegay in isbahaysigani uu guula ka keenay dagaalka ciraaq balse waxa uu qiray dibudhac kasoo wajahay dagaaladaasi isagoo barbar uu taagnaa ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi iyo wasiirka arrimaha dibadda faransiiska laurent vabus waxa uu abaaray wadahadalada ku aadan ciraaq isagoo si koobanna u xusay in deganaanshiyaha siyaasadeed in markaasi loo baahan yahay deganaanshiyo siyaasadeed oo laga hirgeliyo dalka siiriya ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sheegay in dowladdiisa aysan taageero ku filan ka haysan beesha caalamka kooxaha gurmadka ee bartamaha dalka shiinaha ayaa talaatadii maanta ahayd sii waday dadaalka ay ku raadinayaan dad ka samato baxay markab ku warakaabka ah oo siday afar boqol iyo konton qof markabkaasi oo ku degay webiga yangtze xilli ay duufaano ku kaceen wakaalada wararka ee shiinaha ee shinhua ayaa sheegtay in shan iyo toban qof lasoo badbaadiyey halka meydka shan qof oo kalena la helay dabaylo xoogan oo iyo roobab ayaa hakiyey dadaaladii dad kale lagu raadin lahaa saddex ka mid a dadka meydkooda la helay ayaa waxaa laga helay webi ku yaalla gobolka huunaan oo qiyaastii konton kilomitir u jira meesha uu markabku ku rogmaday sida laga soo xigtay wargeys maalinla ah oo lagu magacaabo bible rakaabka badankii ayaa la rumaysan yahay inay ku xayirmeen gudaha markabka kooxaha gurmadka ayaa maqlayay qaylada dadka ee markabkaasi gudihiisa ku jiray kuwaasi oo ah in la badbaadiyo codsanayay mar kale fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maalintii labaad ayaa lagu soo warramayaa inay degan tahay xaaladda deegaanadii ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada booliska ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dad deegaanka shilaabo iyo deegaano ku agdhowdhow degan haddaba khasaaraha dagaalkaasi iyo sida ay xaaladdu tahay ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka waraysatay cali sheekh maxamuud dhoore oo ka mid ahaa dadka deegaanka ugu horeyna waxa ay weydiisay bal inuu soo sawiro ama sawir naga siiyo deegaanka iyo halka uu ku yaallo
bismillahi raxmaani raxiim walaal dhulkaas markaan sawirkaa siiyo dhulkaas horta waxaa laga hoos tagaa waxay hoos tagtaa degmada shilaabo waxay ku taallaa sawir ahaan waa meesha yacni maaragtay degmo ahaan ugu dhow shilaabo dadka yacni maaragtay meesha lagu dagaalamo meesha laga xukumo degmada shibaalo shilaabo wey misana waxay hoos tagtaan qabalada la yidhaahdo laba baar ayay hoos tagaan marka deegaankaas oo deegaan ballaaran ilaa laba boqol iyo toban kilomitr wey meesha dagaalku intuu ka dhacay markii la isku dardaro xadka maaragtay dagaalku ka dhacay baaxadiisa marka la fiiriyo
dagaalkan ku dhawaad toban cishoo hadda kusii socdaa khasaaraha intee ayuu la egyahay labada dhinac khasaaraha walaala anaku waxaan tagnay meesha wax ka dhaceen waa meelaha wax ka dhaceen waa meel lix barood ah meelaha dagaalka ugu waaweyn ka dhacay dhul badan oo waxaa jira oo hawd ah oo dad badan hadda qaarna laga soo helelay qaarna lala-ayaa geeridooda iyo meelay nolol ku nool yihiinba labadaba lala-ayahay marka lixdaa meel meelood meelba waxbaa ka dhacay dagaalku meel saddex maalmoodoo ka socday meel afar maalmoodoo ka socday meel laba maalmoodoo ka dhacay marka khasaaraha guud oo annaku intaan aragnay markii la isku dardaro waa boqol toddobaatan iyo saddex qof weeye oo konton iyo lix ay tahay caruur iyo haween ay tahay
dhinaca kale wax wara ma u haysaan khasaaraha gaara intuu la egyahay darti waa meel lagu dagaalamayey waxaan isleenahay khasaare waa jiraa laakiin tiro koob sax kama hayno khasaare siinoo imaanayo meel lagu dagaalamayey annagaba sidoo noo gaaray waa dhici karaysa ayakana ama wax lamida inay gaareen amaba yani ma khasaaruhu waa waa dhacaya waa meel lagu dagaalamayey muxuu ka bilowday dagaalkan marka uu salka ku hayay dagaalku walaale waxuu ka bilowday niman niman boolis la yidhaahdo oo yacni maaragtay baalka muxuu ahaay shaati dowladeed wata ay muddo badan dadka cagajugleyn ku hayay la dul qaadanayay waxaan iyo wax lamida laga biyihii inay dhacaan nimankaas ayaa laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa waxay yidhahdeen biyo noo dhaaniya barke nooga dhaaniya noo dhaaniya biyahaasi noo geeya xero meel ciidan war anaku xamaal maahin biyo ma qaadi karno ilmayda yar baa nahay maya waa qaadaysaan sidaas ayaa dagaalku u dhacay meesha waxaa ku dhintay wiil wiilna waa ku dhaawacmay dhaawacii lasoo qaadana dhexu ku dhintay marka sidaas ayuu dagaalku ka bilowday hadda marka maadaama khasaare intaas la eg dagaalka uu geystay ma jiraa wax dhexdhexaadina oo socda oo xabadda lagu joojinayo waa jirtaa in dowladda federaalka iyo anaka yani maaragtay meeshii aan ugu dacwoon lahayn yani xasuuqa meeshaan ka dhacay waxaa naga xigsaday ciidamadan dadka laynaya kabacdii xiriiro badan oon samaynay waxaa noo suura gashay inaan is helno dowladda federaalka ee etoobiya oo dadkan yani maaragtay meesha laga xukumayey oo dhibka ku dhacay wadahadal badan iyo xiriiro badan aan samaynay muddo kabacdi noo suura gashay inaan helno waan waan ayaa bilaabatay saddex maalmood oo maanta ku jirta hadda wax dagaalamo aysa dhicin waa mahadsan tahay marka hadda guud ahaan xaaladda iyo dadka dhaawacma xaggee la geeyey maxayse ku sugan yihiin dadka dhaawacmay wixii yacni maaragtay loo soo qaadi karo meel etoobiya loo qaadi lahaa etoobiyana nimankana naga xigay wixii yacni loola soo carari karo soomaaliya meesha hadda wax laga badbaadi karo qaar xamar loola cararay qaar hadda burceel yaalla dadka yacni maaragtay mid wax beledweyne la geeyey waxyaalahaas ayay ahaayeen dadka meelo badan ayaa la jeejiyey dadka cali sheekh maxamuud dhoore oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan booliiska caasimadda faransiiska ee baris ayaa boqolaal qof oo magangelyo raadis ah ka dareeriyey meelo kumeel gaar ah iyo teendhooyin ay seexan jireen oo ay ka samaysteen bartamaha magaalada dadkan ayaa u badan dalalka bariga afrika haddaba si aan faahfaahin ugu helno ayaa waryaheena xuseen barre aadan waxa uu qadka telefoonka kula xidhiiray shirwac cumar cige oo ku nool duleedka baris waxauna weydiiyey bal sida ay tahay xaalada dadkaasi arrintaasi arrin jirtay weeyaan muddo dadkaasi waa dad lagu qiyaaso saddex boqol iyo dheeraad muddoba wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka faransiiska way ka hadlaysay meesha ay deganaayeen dadkaasi oo ah siday soomaalidu u taqaano kharaabad ama guryo aan la isticmaalin hadda oo hore loo isticmaali jiray dadkaasi waxay iskugu jiraan dhowr waxyaabo dhowr qaybood qaybi waa qayb magangelyo doona oo tiro lagu qiyaasay ilaa boqol iyo lixdan qof waxay magangelyo weydiisteen dowladda faransiiska xafiiska qaxootiga ee loo yaqaano ofra jawaab bay ka sugayeen qaarkoodna waxaa lagu sheegayaa inay u gudbayeen dalka ingiriiska oo ay rabeen inay xuduuda meesha gaari layraa looga gudbo faransiiska ay ka gudbaan dadkaasi noocaasay waa qaybo fara badan bay iskugu jireen marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliskuba way ka hadleen arrimo ammaan darro iyo ibin maandooriye iyo wax caynkaasa meesha lagu sheegayay dadka laftooda way ogaayeen in loo imanayo oo boolisku imanayo meeshan laga saari doono waxaa kaloo yadna meesha aan ka maqnayn hay-adaha u dooda qaxootiga oo ay ugu caansan tahay hay-adda layidhaha france asil inay iyaduna u doodaysay dadkaas oo ay lahaayeen waa in ay helaan meel loogu bedelo meeshanay degan yihiin oo dowladda faransiisku ay qaadaa waxyaalihii qofka bini-aadamka u baahnaa hay-adda xuquuqal insaanka lafteedu waxbay kaga jirtay marka waa muddo baryahan ba sheeka socotay weyaan sheekadaas dadkani wadamaday kasoo kala jeedeen markaa dadkani wadamo badan bay kasoo kala jeedaan laakiin sida ay warbixinuhu sheegayaan waxaa ugu badan dadka suudaanta la ydhaaho eliteryaanka laftooda soomaalidu way ku jiraan nin kastayna tiro badan ahayn wadamo kaloo afrikada ah baa ka mida congo mali oo aan iyagu tiro badnayn markaas waa tay maxaa marka hore markaa dadkan loogu diiday in sharci la siiyo ama degenaansho la siiyo inta ay sugayaan sharcigooda iyo dacwadooda u socoto sida caadiga ahba dowladda faransiiska way ka duwan tahay wadamada yurubta qofku marka uu yimaado uu is kasoo xaroodo ama uu kasoo xaadiro meelaha la iska dhiibo waxa la siiyaa waxa laga qaadaa marka ugu horeysa waxa loo qabtaa ballan odhanaysa in qofka adarays la siiyo meel loogu soo hagaago qofka waa in la helaa marka waxaa jirta meelo xafiisya oo u haysta awood inay dadka adarayshada siiyaan oo ay leeyihiin wixii warqadii qofkaasi halkaas uga soo dhacaya taa marka laga helo qofku xafiiskaasi warqadaas siiyo ayaa waxaa lala tegaya meeshii faraha ka qaadaysay dadka booliiskii oo kale maalintaa ballanta ay u qabtaan inta u dhaxaysa qofka warqada adresska marka la siiyo wuxuu garaacanayaa number bilaasha oo aan lacag ahayn oo saddex numbera waa hal hal shan wuxuu sheegayaa magaciisa maadaama warqada adresska la siiyo wuu diiwaangashan yahay marka uu magaciisa sheego ayuu wuxuu sheegaya magaaladuu joogo numberkaasi magaalo kasta uu ka shaqeeya wuxuu weydiinaya meeshuu seexdo marka mararka qaarkood waa loo helaa mararka qaarkoodna waa loo waaya meesha haddii loo helo lixdii barkas habeennimo fiidnimo buu ku xaroonayaa sideed iyo barka subaxnimo meeshaa kasoo baxaya waa arrinta caadiga kadib ballanta faraha marka laga qaado haddii farihiisii la helo amba la waayo ama ay combuuterka galaan waxaa la siiyaa warqad saddex bilood ah oo uu yahay qof magagadoonya waxa u bilaabmaysa lacag markaa maalintii koob iyo toban euro qiyaastii saddex boqol iyo konton euro bishii kadib waxa qaata meelo fooye laydhaaho oo dadka kaamuga la dejiyo oo lacagtii qofka loogu talagalay ka goosanaya biyihiisii iyo leyrkiisii marka waa process dheer taa darteed marka qofkii ma helayo meel uu sii deganaado meelahaas la garaaceen kuu sheegayaana wakti bay ku qaadanayaan sidaa darteed waxay kaliftay inay dadku intays abaabulaan guryaha laga guuray oo qaarkood koronto leeyihiin qaarkood biyo leeyihiin inay intay meelaha magaalada eegaan ama santarka ahaata ama xaafadaha dhexdooda ahaatee ay isticmaalaan ay u daataan iskana soo furaan kadib waxay caawimo ka helaan wadamada hay-adaha xuquuqda qaxootiga oo kale hay-adii markaan ku sheegay faransa asiil oo kale kuwaasa markaa booliiska iyo maxkamadaha iyo wixii dacwada iyo waxaa kala hadla taasaa sababtay markaa in qaraabadaha inta badan lagu noolaado soomaalida qaraabaday utaqaanaa kaasi waxau ahaa shirwac cumar cige oo ku nool magaalada baris ee dalka faransiiska qadka telefoonka ayuu ugu waramayay xuseen bare aadan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa sheegay inay sii kordhayso marba marka ka dambaysa tirada dadka qaxootiga ah ee ka imanaya dalka yemen dad ka badan sideed kun iyo lix boqol oo qof ayaa la sheegay inay soo gaadheen puntland ilaa iyo haatan goodhow waxaa inoo soo socda waraysi aanu la yeelanay fanaankii soomaaliyeed ee axmed dey abubakar alcamaari oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee kasoo qaxay dalka yemen balse marka hore haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay madaxa i o m ee puntland ismaaciil siciid cali waxaana ugu horreyn uu weydiiyey faraqa u dhexeeya dadka soo gaadhayay boosaaso xilligan iyo bilowgii colaadda yemen markaad fiiriso dadkii hore imanayay dib loo fiiriyo beauty april oo ayna ku bilaabatay imaatinka dadakan runtii waxaad moodeysay inaad ama maxaan ku yidhaahdaa aanu soo dhaweyn jirnay dad u badan rag markaasna ay ka muuqato dad markaa deladan oo aan yacni socon kara lugeyn kara si fiican u sheekeyn kara markaad wareysatid laakiin hadda dadka imaanaya waa waxay u badan yihiin caruur hooyooyin waayeel arrinta kale oo sadexaysa waxa weeye inay qofku sheekeeyo ama oo xog badan ku siiyo way adag tahay sababtoo ah socodkii uu badda kusoo jiray iyo intuu dee xaalada yamaneed oo kacsanayd uu ku jiray dadaal iyo inuu wadankiisi usoo safro caqabadahaas dartood aada buu qofku markaa wuxuu ubaahan yahay in la nasiiyo meeluu nasto wuxuu cuno wuxuu cabo yacni aada buu uga nugul yahay marka loo barbar dhigo kuwii imanayay bilowgii bilihii aynu soo dhaafnay matalan april iyo may bilowgeedii bilahaas tusaale ahaan waay marka dadka markaad la sheekaysataan yeman meesha ay ka yimaadeen ay idinka sheekeeyaan kasokow duqaynta maxaa iska bedelay noloshii duruuftii dadka yeman ku nool iyo qaabka ama siyaabaha ay kusoo bixi karaan wadanka ay uga soo bixi karaan
dadku waxay ka yimaadeen meelo kala duwan dhammaan guud ahaan wadanka yeman goboladiisa yacni qofkaad wareysatodna runtii taariikh gaara buu kuu sheegaya waa dareemi kartaa meel dagaal ka socdo qof ka yimi kuma imin rabitaankiisa ama kuma uusan soo tegin rabitaankiisa laakiin waxaa soo khasabtay xaaladda markaa uu ku sugnaa ee wadanku ka jiray marka qaybtood biyaan la helayn korontaan la helayn xaaladii nololeed ascaartii baan jirayn meel uu u baxoba hadduu matalan uu haystay lacagtii meel uu u baxo baan suurtagal waktiyada qaybtood ama meelaha qaybtood noqon karayn caqabadahaas oo dhan baa waxay suurtagelinayaan qofkii inay aada u yacni ay uusan heli karin nolol xorriyada maadaama dhibtaasi ay aada u jirto waa garta tiro ahaan haddaynu eegno tirada dadka hadda imanaya ma ka badan yihiin kuwii imanaya bilowgii haddii ay ka badan yihiin waa intee maxaa faraqo u dhexeeya marka loo barbar dhigo bishii aynu soo dhaafnay may ilaa hadda iyo marka loo barbar dhigo bilowgeedii iyo bartamihiiba waxaan islenahay way dadku way soo siyaadayaan dad aada u badan baa yimi matalan doontii iyo dadkii ugu badnaa xilligay timaado bishii aynu soo dhaafnay may bay ahayd taasoo sidee laba kun afar boqol iyo saddex iyo toban infacti asbuucaynu soo dhaafnay toddoba iyo labaatankii may bishaynu kasoo gudubnay bay ahayd dadkii ugu badnaa taasi waxay tusaale u tahay in maxaan ku yidhaahdaa aada ay u badanayaan dadka soo baxaya markaan loo barbar dhigo kuwii hore waa garta ilaa hadda dadka idin soo gaadhay soomaalida yemaniyiinta ama etoobiyaanka tiradoodu waa imisa sidee u kala baxaan
dadka ilaa hadda yimiday waa in ka badan sideed kun iyo lix boqol waxaana ugu horeeya dadka ugu badan waa dad soomaaliyeed dhalasho ahaan waxa ku xiga dadka yeman u dhashay waxaa soo sadexaya ethoobian waa garta waxaad iiga sheekaysaa dadkaa hadda sideedda kunee timid imisaa ku nagaaday boosaaso iyo puntland imisaa degaanadoodii ku laabtay dadka inta ugu badan kol xogta laysla waafaqay dadka qeyb meesha soo dhaweynta soo galay in ku dhow saddex kun oo qof ayay ahayd dadkaas soo dhaweynta meeshooda soo galay labay u qaybsanaayeen qeyb boosaaso degtay iyo qeyb loo safriyey goboladoodii dadku markay kasoo degaan dekedda qeybbaa horay dadkii qaraabadoodii diyaaray ugu yihiin oo gala magaalada taga oo ehelkooda la midooba qolo kalena waxa maxaan ku yidhahdaa waxay yimaadaan maxaan ku yidhahdaa meeshan soo dhaweynta qoladaas soo dhaweyntu marka yimaadaan waa laqaabilaa saddex beri ilaa afar beri ayay ku sugnaadaan kadibna waa la caawiyaa oo meelahay u socdeen ayaa lagu taaqulayaa siday u gaari lahaayeen weli miyaad haysataan imkaaniyaadkii iyo tasiilaadkii aad dadkan wax ugu qaban lahaydeen hadday tahay raashin iyo cunto waxaan maqlaynay maalmo dhexdaas xaaladoodu in aada u xun tahay duruuftu ay ku adag tahay dabcan ay la yihiin waxyaabo asaasiya sida adeegyadii caafimaadka iyo biyaha iyo cuntadaba ma jirta arrintaasi muxuu yahay doorkiina arrintaas waxaan is leenahay looma kala harin dadka dadaalkooda sida loo soo dhaweyn lahaa sidii wax loo siin lahaa hadday noqoto biyo hadday noqoto caafimaad hadday noqoto maxaan ku idhahdaa sahay safar dhammaan shacabka dawladda hay-aadka yacni ganacsatadu dhammaan bulshadu nooc walbaba ha noqotee looma kala harin waxaana dadaal loo galay si dadkaas loo caawin lahaa dee horta bini aadan ilaahay baa qancin kara laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan qirayaa dadkaas in si sharfoon loo soo dhaweeyey lana taakuleeyey shaksi keliyana ma taakuleyn ummaddu in dhinac walba hadday noqoto maxaan ku yidhahdaa shacabka hadday noqoto hay-aadka hadday noqoto dawladda dhammaan in layska kaashaday xarunta meesha dhexdeeda waxa ka furan caafimaad isla dekeda lafteeda waxaa jooga ambalaasyo bahdii caafimaadka heegan u ah qofkii markii lasoo dejiyo matalan hadday noqoto hooyo umushay ama qof xanuunsan noocu doonaba xanuunku ha noqdee isbitaalada magaalada ayaa maxaan ku idhahdaa loo gudbiyaa oo heshiis ay la galeen hay-adaha ku shuqulle iyo hogaaminaysa wasaaradda caafimaadku marka waxaan is leenahay dadkaa sida ugu qiimaha badan iyo dadaal wax lagala hagsaday may jirto
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda i o m ee puntland ismaaciil siciid cali qadka telefoonka magaalada boosaaso ayuu ugu warramayay haaruun macruuf oo washington jooga haddaba sidii aan horeyba idinkugu sheegnay qoysaska soomaaliyeed ee ugu dambeeyey ee kasoo qaxay dalka yemen waxaa ka mid ah axmedey abubakar al camaare oo ka mid ahaa fanaaniinta ugu caansanayd soomaaliya waryaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa goor dhoweyd kula kulantay magaalada boosaaso waxayna ugu horeyn weydiisay
bismillahi raxmaan raxiim axmedey abukar bal marka hore xagee hadda waxaan ka imaanay cadan cadan haddana markii dagaalka dhacay oo dagaalka sii weynaaday ayaan u nimid makala ma la yidhahdo magaalo maka la yidhaaha nimid markaas haddana aan ka soo raacnay doon aan weligay soo raacin doon baan ka soo raacnay ilaa hadda waxaan aan maarta dareemayaa doontii inaan ku jiro wareerkeedii waxeedii dhan bay ahayd axmedeyow bal colaaddu markay ay bilaabato xagee ku sugnayd
guryaan iska jooga adan waa gartay meeqa sano soomaaliya ka maqnayd ilaa dhowr sano adigu afar iyo labaatan shan iyo sano meelahaas marka cadan baad ku noolay waa gartay soomaaliya waad ka qaxday axmedeyow dalkii aad u qaxdana waxaa kaala kulmay dhibaato iyo qax kale bal haddii aad sawir ka bixiso ama isbarbar dhigto dagaalkii soomaaliya iyo kan yeman maxaad ku tilmaami lahay waxaan joogay markuu bilaabanayay isagoo yaryar oo guryaha la gelaayey maqribadii waxaan arkay guryuhu la galaayay waa soo baxay adigu diyuurdaasaan ku soo baxay ilaa cadan waa gartay dowladda yeman ma ku qaabishay markaas marka waa ay qaabilien xoogo laakiin qaabilaad saasa ma ahayn waa ay qaabileen meel baa leysii waa gartay marka deganaanshaha lagu siiyey haa caruur miyaa kugu dhalata marka dalka yemen hal laba labo labaa ku dhalata haa hal waa dhintii halna waa noolyahay waa gartay aaway ee, caruurta hooyadooda caruurta hooyadood wallaahi waa joogtaa laakiin ah, waa kala tagnay marka hadda meeqa ciyaal kula socdaa Af- afar waayad waa gartay bal ka waran marka dagaalkii soomaaliya markii uu soo bilaaban rabay baad soomaaliya ka tagtay kii yemen markuu kugu bilowday maxaa dareentay oo kana kana kana kana ila culus waa gartay haa waa gartay kan imana ila culus maxaad maqashay maxaa dareentay waxaan dareemay wax dhan bambooyinkii wax lagamay wax kulli waxaasoo dhan aan dareemayno marka markaasay wad- gabadha ii wada aniga ay ma- ii keentay makalle ii keentay waa gartay haa Een, guryihiinna ama gurigii aad ku jirtay axmedeyow adigu waxba maadan arkayn laakiin dhegahaad ka maqlaysay dabcan marka bal maxaa dareentay xaaladda maxaa dhegahaagu maqleen dhagaha waxay maqleen xabado ba- ba- geedkan huubiye ma aqaan bambo oo guryada xagga ku dhacay jiiraanku ku dhacay meeshaas la dhahay aa aa dhagahin kusoo dhacay marka gabadhi waxay tiri abbaa bal keen waa kuwada makalan goyna meeshaan dhibaato aad iyo aad ay u badanays- u badanaysaa eenawood sidii aan ani gabadhi isku raacnay makalan aadnay Ee, dad oo aad taqaan oo ku waxyeeloobay een, ogaanshaha ma jiraan dagaalka waa buuxan dad badan maxaa lagu sheegay dad ba- wallaahi nin oo oo- oo- oo- oo- walaalkayna camal oo jiiraan ahaa waa ku dhintay waa dad badanaa ku- ku waxyeeloobay waa gartay ninkaasu boqoladii basasku ahaa maya waa iska joogi gurigiisoo joogi masrac waa ku dhacay ha waxbaa ku dhacay bal ka waran nolosha yemen marka nolosha yemen see noqota dagaalku hadduu bilowda xaaladda aad bay u xumeed hadda marka maxaad go'aansatay inaad soomaaliya dib ugu soo noqoto ha dalkayga wax ii dhaama ma laha weliba soomaaliya markii aad ka tagaysa dagaalka ma bilaaban laakiin waxyaalo aadan jeclaysan baad ku arag ha jiri hadduu dhammaado waxaan iyo uu maaragtay meel u- dhan u dhaco waa iska- waa iskaga soo laaban doontaa dalkaada
intii aad dalka yemen ku sugnayd eh, axmedeyow wax fana ma isku dayday hal mar baan sanca laba habeen ku sameeyey show oo lacag eh iyo invitationna eh aan u- safaaradaha iyo kuwaan ku- ugu yeerinay adiga laba habeen aan ku samaynay bir ka heesta marka haa kabacdi ani waa ka baxay markaas oo sanadkee ahayd marka adigu markaan imid wax yar kabacdi shan- shan- shan- shan iyo lix iyo sagaasanka todoba iyo sagaa meelahaas laakiin intii aad weynaatay iskuma dayin maya waa- ah, maya maya waa iska daysamaya fanka ah waa.
saas- saasaan jeclahay fanaaniintii kale oo soomaaliyeed dalka yemen ka bilowday cid ku sugnaa ma jirto wallaahi waa iska waa- waa- iyaga shaqadood waa wateen aroos iyo waxyaalahaas baa jiro oo xafalaad xafalaad iyo- oo laga samaynaya aniga ma aadi jirin Ha.
axmedeyow hadda imise sana jirtaa anigu hadda qiyaas ahaan saddex iyo lixdan sano meelahaas wey.
mirahaagii iyo heesahaagii eh, waxaad ka xusuusantaa ma jiraa waxaa ka jira umalinaa qaahira kalkacal tagayaa kala qorsheyn kara qarnigoo labaatana markii aad lahayd meeqa sana ka soo wareegatay hadda qarnigu waa imisa waa kow iyo labaatan wey maanta waa gata maxaa ka waday marka heestaa heestaas sheekay ku dhisneed oo aniga igu dhacday waa gata Ta- yaa waa gata sheeka aniga igu dhacday oo dheer yaa waa gata ayay haddaan oga kaaga sheega waxaa weeye gabar oo aniga je- je- jeclaa haa gabadhaas oo aad iyo aad aan rabo inaan inaan xataa guursado waa gata gabadhaasaa nin- nin lagu daray waa gata oo iyadana rabin aa lagu daray ninkii markaas ninkaasaa qaa- qaahira geeyey waa gata markii qaahira la geeyey gabadhaas ayaan waxaan keen sameeyey aniga heestaan qaahira Ada- adaa sameeye miya axmedeyow heesta kalimaadka waxaa sameeyey sangub waa gata maxamuud cabdulaahi sangub waa gata laakiin codka iyo muusigada kulli aniga waa
waa tahay fanaanka axmeddey abubakar alcamaari oo magaalada boosaaso ugu warramayay faadumo yaasiin jaamac haddaba aynu ku wada nasanno heeskiisii qaahira
Thank you. jacaylkuna qiimaha jacaylkuna qalbigu waxyeelo waa qayb nasiibkii waxaa aniga lay qoray ma madax xanuunkee ma madax xanuunkee qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana ama qayla samraba qaahira qaahira kalkacan tagay qaahira qaahira qaahira kalkacal tagay yaa kala horkeekara yaa kala horkeekara
markana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii doodda gaabnayd barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
taliya ku-xigeenkii booliska magaalada baydhabo gaashaanle cali salaad ayaa warar goordhoweydna soo gaadhay waxa ay sheegayaan in lagu dilay bartamaha magaaladaasi dad goobjoogayaala ayaa v o eda u sheegay in taliyihii uu dilay nin ku hubaysaa bastoolad goobjoogayaashu waxay sheegeen in ciidamada ammaanka oo goobta ka agdhowaa ay rasaas ku fureen ninka la sheegay inuu dilkaasi geystay islamarkaasina ay goobtaasi ku dileen wararka ka imanaya magaalada beled xaawe ee xadka soomaaliya iyo kenya ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay shan qof oo kalena ay dhaawacmeen maanta markii iska hor imaad uu ka dhacay degmada beled xaawe ee gobolka gedo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan uu dhex maray laba maleeshiya beeleed uuna markii hore ka bilowday qabashada nin magaalada dhex joogay oo lagu tuhmayay inuu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ninkan ayaa lagu weeraray guriga guddoomiyaha degmada beled xaawo haatanna ah ku-xigeenka booliiska gobolka gedo xuseen axmed haliil
halkaad ula dhegeystataan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa saacadii hore saaka la wareegay gacan ku-haynta deegaanka toratorow ee gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay jiraan deegaano ay ka mid tahay degmada sablaaleh ee shabeellaha hoose oo weli ku jirta gacanta maleeshiyaadka ururka al-shabaab haddaba xaaladda deegaanka toratorow ayaa haatan degan maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee toratorow waxa uu kula xidhiidhay ugaas cumar cusmaan fulaay oo ka mid ah odayada dhaqanka ee deegaanka toratorow ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladdu sida ay tahay xilligan alxamdulilah unankood nabadaan qabnaa magaaladan waxaa joogay shabaabaa joogay waxaa yimiday dowladda ciidan madaalada amason iyo ciidanka alabkasida gadoomiyaha gobolka gadoomiyahaasha degmooyinka magarka anigana waa kasoo horumaray anaga soo dhaweeyey alxamdulilah magaalada dibida ahe dadkan waa kala ordeen shacabkina waa yareen magaalada ka baxa yareen magarka waa garta alxamdulilah maxaddaas ilaa iska leh dhibaata kama dhicin nabadaa dhacday dadkii way soo aruureen way soo laabmeen iyo kulmaa tuugsanaan diiska waa ka fiirsan kartaa ma garata waan gartay marka magaalada waa lagu dagaalamay bal siday kuula muuqata hadda haddaad nooga warrantid maya hadda ka hor dagaal kama dhihin hadda kadaba ma sheegi karo waxaana ogaaya maa waxaas wax ilaa ka warqabaayo waaye ile maanta iyo shalay dagaal markii oo ciidamada qalabka sida iyana amason soo gelaayaan habad kush kama dhihin maxaa ku dhacay ciidankii al-shabaab ee meesha joogay way baxeen ma joogo karaan ciidanka al-shabaab intau jooga waa kala tegay dhalinyaro yaryaro maskaxda laga hadalahayen way kala ordeen duurka ay galeen technikadan soctan technik loo joogsan karo maaha ma garat waan gartay adigu markaa xaggeed ka timid oo aada uga soo hormartay ciidanka anigii waxaan kasoo england kasoo horumaray deegaankaana dadkii aan mas-uulka ahay waaye deegaankaas aan deganahay waaye ilmahey hantiday dhaba intaa joogaan waa soo baxay aniga markii ordeen shacabkiisoosii waa kasoo horumaray waa imiday oo ciidanka maqneen xaggee deganeed markii hore markii hore waxaan deganay toortooro waxaan u deganay meel oo toban kilomitr oo jirta beerde la dhahay aan deganaa jiray waan gartay imise imisaad ka maqnayd magaalada magaalada adiga adiga hal bil oo kale ka maqnaay alxamdulilah hadda markii magaaladii ka baxeen oo idimilan ibaan waa soo horumaray markii soo horumaray deegaanka isku yeeray ihi dawladda soo socota hal arna wiil markaas kadama yimaadeen anana magaalada geesan gelay waxay yireen magaalada ka baxa yireen shacabka shacabka magaalada gabe anana magaalada gees udnig laxanlaba dawladda soo gashay waan gartay adiga marka waxaad ii sheegtay hal bil inaad ka maqnayd torotorow ha ha intii hore aad u joogtay eh, halkaa bil ka hor iyo halka bil aad ka maqnayd sidee al-shabaab ay ula dhaqmi jireen dadka magaalada ninaa aniga waa la shaqeyn jiray maxaa jire waktiga hadda la taagan yahay wakti khatar lagu jiro waaye waxaas mala shaqeyla lagu dhahaa masheer malaha waa uu shaqeynaa dika soo aruura lagu dhahaa waa la bixinaa waa loo geynaa wax ma lagu siiyo saas awgeed shacbiga daraaddiis aan la shaqeyn jiray ma garta waan gartay markaa sekadaad soo ururi jirtay haa sikadaan waxaan u diri jiray odayaal nimadoonaan u diri jiray waa la aruurinaa masaakiinta halsidhan jiren waa iska qaadan jireen markii saasaan ogaaday oo dhe shacabkina inaan beed beed isku day ana rafaaday adiga bishaan waa kasoo waa qimacsaday xamaraan iska eeday ma garata waa gartay alxamdulilah hadda magaalada aan joogaa subaxdana markaan inadaba shacabka hal ma soo harinba hal ma soo harin dadkaan soo galay anin horan guurkaan galay waa soo baxay markii aan soo dhaweeyey ana hal ma soo harin shacabkaan magaalada meel la joogsada maa waan gartay marka hadda magaalada eh, al-shabaab way ka baxeen eh, meelo badanoo waxaa jiray inta saasoo kale eh, ciidanku u yimid haddana ururka al-shabaab uu ku soo noqday kadibna uu dhibaato gaarsiiyey dadkii eh, hogaamiyaasha bulshada ee la shaqeeyay dowladda cabsidaa ma qabta adigu arrintaas waxay keentay horta wii erey keena ba halaabayaan waa waa nin erey malaqis keenan bini aadan ma reebi karo nin erey sababtiisa bini aadan saaran sababtaas bini aadan waa naqnaan leh haddii erey oo sababtaas saaray wax alla wixii la dhibaateeyey shabaab dhibaateeyey horta erey keenay alxamdulilah waxaas bini aadan laga eedaynay macaha dib baa la geeraa waxaas ilaaha wata nafta ilaaha goynaayo ilaaha bixinaayo insha allahu hadda erey keena goyna waay had magaalada nabad waayo ciidama had maanta inta joogaan ciidanka soo eedo oo shabaab deegaanka ma joogo dhuumaales dhuumaales ma isho waan gartay markaa bal magaalada iyo xaaladda eh, ay hadda ku sugan tahay dhinaca maciishadda eh, dhinaca eh, haddii eh, al-shabaab intii ay joogeen ay wax ka bedeleen sidaad horey ugu taqaanay bal sawir guud naga sii magaalada iyo siday ta- ta- hadda tahay magaalada horta intaan soo galnay saaladeeda okay waaye markii oo laba beer la dhowaayo warees waa iyagu soo maqan kartaa oo hoolaha la keenaayo suuqta la gedaayo lisku imaanaayo hadda dadku bas- suuqtiisa waa asniin ana jumaca leewaayo inti kale suuq malaa dukaanley ma ogi hoola ma la keenaayo ma garad hadda dhan ma jiro bulshaduna waa idishahay waxyar waxyar oo afgooy naftooda oo habeenkooda kamid a afgooy lu careen ma ogi dadka meel dheer mala tegin suwaadaan waa lasoo yaacay lamku dukaankiisa waa hirtay hadda waa la furtay Ah, waa la furay ganacsiyadii haa ganacsiga waa la furay alxamdulilah dhama jiro ugaas cumar cismaan oo ka mid a odayada dhaqanka ee deegaanka toorotoro uu khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheer halkaad kala socoteenna waa v o a
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo diyaariyey cabdiraxmaan xuseen fure waana kan
wacanow wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada sahan la xidhiidha tirada dadka soomaaliyeed ee ku nool gobollada siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ayaa tirakoobkaasi qiyaasta ku sheegtay labiyo toban dhibic saddex malyan oo qof haddaba waxaa jira maamullo iyo qaybo kale oo tirakoobkaasi ka biyo diiday haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa waxyaabaha ay maamuladaasi ku diideen tirakoobka qiyaasta ee dhowaan lasoo bandhigay waxaa igala qaybgelaya agaasimaha wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cilmi iyo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane
had baad umahadsan tahay cabdiraxmaan arinta ku saabsan tirakoobka ay samaysay wasaaradda qorshaynta samaysay waxaad moodaa inuusan ahayn tirakoob sax ah oo xaqaa'iqa lagu saleeyey taasoo ay caddayn u tahay dadka muqdisho degan iyo inta kusoo barakacday dadka ay ku sheegeen tusaale ahaan haddaan soo qaato hal meel laba boqol bay ku sheegeen dadka caadi deegaanka ah ilaa saddex boqol iyo dhowrna waxay ku sheegeen dadka oo oo i d i d e b-yada ama dadka qaxootiga ah wadarta guud waxay ku sheegeen wasaaraddu kun lix boqol iyo konton qofood dhibic laba iyo labaatan something like that waxa marka xamarna dadka degan intaa way ka tira badan yihiin dadka qaxootiga ah ee xamar barakac ahaan u deganna intaa way ka badan yihiin marka arrinta ku keentay saluuga ah in in aan laga run sheegin dadka tira ahaan degan magaalada muqdisho ayaa keentay inaynu ka hor nimado annaga haddaynu gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaan isugu xirnay ilaa toban toban guri oo wuxuu leeyahay toban tiriye ayaa yani tobankii guriba guddoomiyay leeyihiin marka waxay ku fiicnayd in in gobolka wax laga weydiiyo la yidhaahdo adinkaa gobolkii jooga adinkaa maamulkii ah adinkaa dariseyn sameeyey adinkaa magaaladii isku xerxiray marka ma waa waa waa imisa dadka xamar ku nool inayirahda ay ahayd sax ma ahayn in inta dayax gacmeed lagu dul maro layidhaha waan gartay intaas baa degan waa sax waa estimation ama waa lagu qiimeyn karaa laakiin waxaad moodaa inaysan sax ahayn marka arrinka saluuga keentay cabdiraxmaan kaas buu ahaa agaasime waad maqlaysaa maamulka gobolka banaadir waxay taagan yihiin waxoogaa sida loo tiriyey ama loo sameeyey waxbaa ka jira waan saluugsannahay idinka ka wasaarad ahaan bal arrintaasi seed u aragtaan bismillahi raxmaan iraxiim akii marka ugu horeysa horta waa dhamaantiin lainaba waa idin salaama iyo bahda v o a marka xigta walaalkay afahayeenka si gaaran isagana u salaamaa iyo dadweynaha reer banaadir oo dhan marka ugu horeyso horta waxaa muhiim ah in arrintan in hoos laga xaqiiqo horta inay tahay qiyaas aanay ahayn tiro koob farqiga udhexeeya qiyaas iyo tiro koobna macnaha waan daami karnaa oo hadda sharaxaadeeda ma mauhadin inaan ka hadalno waxan waa wax la qiyaasay wax hadii waa la qiyaasay la yidhaahdana mar walba macnaha inay boqol kiiba boqol inay saxan yihiin horta ma ma dhacayso mana dhacdo annagana ma dhahayno waa boqol kiiba boqol waa wax sax ah intaas markii laga gudbo qiyaastan waxa la sameeyey horta labadii kun iyo saddex iyo tobankii ma hubo walkii inuu maaragtay xilligaas inuu joogay iyo in kale waxaynu ku bilaabatay arrintaa la tashi lala sameeyey meesha ugu hooseyso oo ah adigu community maaragtay beesha ilaa iyo maamulka ilaa iyo dadka mas-uulka oo maaragtay ama degmadaas ama gobolkaas ama meeshaas mas-uulka ka ahaa latashi lala sameeyey oo loo wada dhamaayo ahaa iba xitaa waxay gaartay markii daarada la ururinayay oo samplinga maaragtay enumeration areaskii la qayimay lasoo ururinayay dadka la socday oo wax kala qabtay waxay ahaayeen dadkii gobolka iyo degmada iyo meeras gaarka dadka deganaa dadka arrintan ka qeyb qaatay marka latashi macnaha wuu jiray oo ilaa iyo gobolka degmada ilaa iyo meesha ugu hooseysa oo xaafadda ah wuu jiray dadka soo ururiyay daatada oo gacantooda kusoo qoray oo guryaha intay guriguri u tageen dadka su-aalaha weydiinayana waxay ahaayeen dadkii meeshaas deganaa ayay ahaayeen marka haddii macnaha ay jirto wax cilada ay jirto iyadana macnaha maadaama waxaan hadda qiyaas yihiin aanay ahayn tira koob dhab ah waxay leedahay adigu staje kala gedisan ama maxaan ku ihahdaa marxalado kala gedisan ay marayso annaguna marnaba ka wasaarad ahaan maanan macnaha dhihin mana dhehayno inay waxan boqolkiiba boqol ay saxan yihiin waad maqlaysaa agaasimuhu wuxuu yidhi qiyaastani waa qiyaas weli tirikoob rasmiya maaha sidoo kale waxaa laga qeybgeliyey dadka maamulka gobolka oo iyagu tirakoobka qeyb ka ahaa idinku arrintaa saas loma socon miya qadiyada ku saabsan tirakoobka ama qiyaastan hadda qofka sida u yaqaano dadka waa la tirakoobi karaa wasaaradduna waa wasaaradeenii shaqadana way qaban kartaa laakiin waxaad ogaa waxaad xaqiiq ah dadka magaalada muqdisho degan oo waxa weeye deegaanka ku ah haddeer aynu joogno waa saddex milyan oo qof dadku u dhow dhow weeyaan ilaa lix boqol oo kun oo qaxootiyaal ah ama i d b s ka degan qiyaasta ay samaysay wasaaraddan waad waad dareemaysa qof walba oo soomaaliyana wuu og yahay ta wuu qiyaasi karaa bulshada reer muqdisho ama muqdisho degan xuquuq bay leeyihiin in la ilaaliyo waa qasab taas mid taas midda kale oo muhimka ah waxa weeye markii wax la qiyaasayo ama evaluation la sameynayo ama tirakoob la sameynayo waa in dadka deegaanka laga laga laga talageliyo waa in maamulka meesha maamulaya laga talageliyo waa in xogtaas lagu soo saaro data analysis lagu soo saaro kadibna ay ay soo baxdo rasmi soo baxdo wasaaradda qorshaynta waxaan ognahay muddo kooban oo ay ay shaqaynaysaa lama rabo in in inay noqoto dee markii hadda wasaaraddii la unkay in durbadiiba ay estimation ay ay samayso sax ma aha kuwii ka horreeyey way samayn maamuladii naga horreeyey way way la samayn kareen laakiin waxaa sax ah markii ay soo baxaysa daatadu maamul baa jira mas-uuliyad baa jirta deegaan baa jira dad baa jira magaalada muqdisho annaga waxaan samaynay inaan toban tiriya isugu xirno taas waxay ku dareensiinaysaa marka inaan naqaano tirada rasmiga ah ee ee cabdiraxmaanow degan magaalada muqdisho degan annaga ayaana dhowaan soo saarayna haddii wasaaradda waxaan leenahay qiyaastas waxaad moodaa inaysan sax ahayn saxna aysan u dhaweyn waxay ku fiicnayd in in in intaaooyin fara badan iyo aragti fara badan la uruuriyo laakiin in durbadiiba la shaaciyo may ahayn waxay ku dareensiinaysaa annaga keliya maahane inta ay ka samaysay wasaaraddu ama soomaaliya oo dhan maamul aan ka hor iman ma jiro yani tirakoobkan marka taasaa ku dareensiinaysay marka gobolka banaadir waxaa degan three million oo lix boqol oo kun oo qof oo qaxootiyaala welina imanayaan qaxootiga weli uu imanayo annaga ayaana nagala rabaa inaan insha allahu aan aan soo saarno tirakoobka saxda ah iyo dadka magaalada muqdisho degan waan gartay xuquuqdooda inaan u doodnana waa waajibna saaran n waa mahadsantahay afhayeen n agaasime afhayeenka waad maqlaysaa isagu wuxuu taagan yahay laba jibaar tiradii ay soo saartay wasaaradda aad agaasimaha u tahay n waxaynu leeyahay nolooma sheegin annagoo sheekadabana laguma soo darin bal arrintaaduu qaadaa dhigo maxaad ka ogtiin maxaase arrintaasi ka saxsan
akhi waa afhayeenku macnaha xaq uu leeyahay inuu maaragtay dadkii uu matalayay iyo inuu u hadlo oo ilaa iyo maaragtay wixii iyaga dantooda iyo maslaxadooda ku jirta inuu ka hadlo xaqu u leeyahay waanu ku taageersanahay waxaan rabnaa laakiin inaan xaqiiqda inaynan ka fogaanin arrintana markii la sameynayay ama estimationka la sameynayay lagu masalaynin war meeqay noqon karaan meeshaan iyo inta qol laysku soo xiray ma dhicin arrintan waxay ahayd arrin cilmiyeysan oo si cilmi ah u dhacday laga tashtay lagu heshiiyey ilaa iyo maalintay bilaabatay ilaa iyo maalintay dhamaatayna maamulkii markaasi uu ka warqabay wasaaradda qorsheyntana waxaan rabaa inaan xuso inaysan ahayn wasaarad hadda bilaabatay ama shalay bilaabatay ee ahayd wasaaraddii qorsheynta ee soo jirtay ee dalkeena iyo dadkeena matali jirtay weligeedba soo jiraanta ahayd waxaa ka mid ahaa dadka khubarada ahaa oo la wareystay ninkii aad taqaanaan ooba ah oo maaragtay aabaha statisticada aan ugu yeerno oo ah xuseen ceelaabe weligiisna kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta iyo agaasimadii guud iyo ahaa waxaa kaloo iyagana kasoo qeyb qaatay arrintan dejinteedii iyo maaragtay qabashadeedii dadkii weligoodba kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta qeyb kasoo qaatay tirakoobkii dhabta ahaa ee dhacay toddobaatan iyo shantii ee aan la soconayba waxaa kaloo iyagana joogay dad kaloo khubaro ahaa oo u n s d a ay ay maaragtay oo technical assistant siinaya dadkan maaragtay u provide garanayay data analysis waa la sameeyey datadii waa lasoo collecti gareeyey kulli maamulku wuu ka warqabay markaas jiray daataduna waxay soo baxday sida aan la socdaa amba waxaa la ururiyey labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo afar iyo tobankii horaanteedii ayaa lasoo afjaray oo processkeedii iyo kulli la wada sameeyey iban xitaa intaas markay dhacday consultations fara badan waa laga sameeyey waxaa kaloo rabaa inaan xuso dadka soomaaliyeed macnaha qof allaale qofkii aada la hadashid maanta haddii la yidhaahdo warbal gobolka iyo regionalka maaragtay tirada laga sameeyey xagga intaad iska dhigtid bal qiyaas tirada dadka soomaaliyeed meeqaad ku qiyaas laheyd markii la yidhaahdo inta dad aan la hadalnay oo aan wareysanay qofka ugu badanaa wuxuu yidhaha toban milyan yidhaahdo oo laba iyo tobanka la yiri iyo maaragtay ka hoos ay ku qiyaasaan haddana marka loo fiiriyo oo la yidhaha warheeda gobolkaaga marka meeqaad ku qiyaasla markii leeyahay wuxuu ku leeyahay qof kastaa ka hadlayo walaalkay wuxuu ku saxan yahay in gobol kasta uu leeyahay aniga dadkaygii waa la yareeyay su-aasha meesha taallaa marka waxay tahay haddii dadkii soomaalidaha toban milyan lagu qiyaasay ay dadkii macnaha sida ay leeyihiin aan u raaco toban milyan hadday ku qiyaaseen haddana la leeyahay tirada gobol kasta laga sameeyey maaha tii dhabtahay oo la badiyo hadda labadaas nambar isma waafaqsanaa marka waxaan arrintan waxa loo sameeyey laguna saleeyey si cilmiyeysan oo aanan gobol ahayn oo aanan maxaan ku ihahdaa ku salaysnayn aniga dadkayga intaas iyo dadkaagu meequu iyo meeqaa gobodka joogi karta iyo laguma qiyaasin inta hor la isku soo xeray si labaha loo soo tirin kullina waa laga wada qaatay laga wada qayb qaatay intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay gala qayb galeen agaasimaha wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cilmi iyo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalne intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo doodaasi gaban inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiin halkaad kala socoteenna waa v o a agaasimaha fulinta ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan la dagaalanka xanuunka h i v ids ee u n ids michael sidebe ayaa sheegay in ku dhowaad boqolkiiba shan iyo sagaashan carruurta u dhalatay dalalka africa ee la nool xanuunka aidisku inaana helin daaweyn wariyaha v o eda moki edwin ayaa warbixintan kasoo diray yawindi ismaaciil xuseen farjeer ayaa inoo soo koobaya agaasimaha fulinta ee hay-adda u n iris michael sidibe oo booqasho ku maraya dalka cameruun ayaa sheegay in ku dhowaad lixdan boqolkiiba uu hoos u dhacay tirada carruurta ka yar shan iyo toban jirka ee uu ku dhaco xanuunka aidisku laakiin in ka badan sagaashan boqolkiiba carruurta ka badan saddexda milyan ee la nool xanuunkan ee ku nool waddamada ka hooseeya saxaraha afrika ayay ku adag tahay in ay helaan daaweyn caafimaad taasina waa caqabadda hortaagan in uu joogsado faafista xanuunkani waxaannu u baahannahay in aannu ka fikirro sidii carruurtan loo daaweyn lahaa tani runtii waa caqabad aad u weyn oo i haysata sababtoo ah waa arrin la ilaabay waxaannu haynaa in lix boqolkiiba oo keliya carruurtani ay fursad u helaan daaweyn caafimaad waana dhibaato haysata qaaraddan sidaas awgeed waxaannu u baahannahay weji cusub oo arrintan lagu waajaho u n ids ayaa ku soo warramaysa in afar iyo labaatan boqolkiiba carruurta u baahnay daawada ee ku nool daafaha dunidu in ay daawooyinkoodii heleen sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka taas beddelkeedana waxa isla sannadkaas u dhintay xanuunkan ilaa boqol iyo sagaashan kun oo qof agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in tiro kale oo aad u badani ay ku dhinteen meelaha magaalooyinka ka fogfog taas oo aan xog badan laga helin waxaannu doonaynaa inaan gaadhno isla markaana ay dalalka kale nagu soo biiraan si aan meesha uga saaro arrintan isla markaana ugu guulaysanno inaan joojinno in hooyooyinku ay xanuunkan u gudbiyaan ubadkooda taas oo ah arrin guul ah sidoo kale in la helo jiil ka fayo xanuunka aidis waa arrin muhiim u wada ah mustaqbalkeenna ayuu yidhi agaasimaha fulinta ee u n aidis ayaa booqday dalka cameruun waxaana dadka la nool xanuunkani ay ka cawdeen in ay yar tahay daawooyinka loogu tala galay in ay qaataan miyim jiin oo la noolaa xanuunkan muddo gaadhaysa shan iyo toban sano ayaa sheegay in qaar ka mida shaqaalaha caafimaadku ay beddelaan hannaanka dawada loo qaato nous avons des difficultés parce que pour la, le, avoir l'accès au traitement, c'est très difficile parce que quand tu arrives à l'hôpital, on te dit bon voilà, il y en a wuxuu sheegay in aad fursad u hesho inaad daaweynta dhammaysato inay tahay arrin aad u adag sababtoo ah waxaad dhici karta ayuu yidhi in daawooyinku mararka qaar ay yar yihiin wuxuu sidoo kale sheegay in qaar ka mid a dhakhaatiirtu ay beddelaan habka daaweynta marka ay yaraadaan dawooyinka yaalla unaids ayaa sheegtay in wadamada afrika ee ka hooseeya saxaruhu inay yihiin meelaha ugu daran ee xanuunka h i v ids uu ku faafay dunida oo dhan waxaana dadka xanuunkan la nool lagu qiyaasaa ilaa shan iyo toban milyan oo qof taas oo tirada dunida ee xanuunkan qaba ka noqonaysa toddobaatan boqolkiiba
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi inala socodsiinayay haatanna war deg dega oo goordhoweydna soo gaadhay ayaa wuxuu sheegayaa in guddoomiyihii xidhiirka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa seblater oo dhowaan lasoo doortay uu is-casilay arrintaasi oo lala xidhiirinayo musuq maasuqii iyo eedeymihii dhowaan lasoo jeediyey
fifa sidaa ogta haba dhowaan ayaa la doortay maaragtay guddoomiyaheeda seb plater waxaa la filayaa sida haddaba warbaahinta caalamkana ay si toosa usoo gudbinayso in uu iscasilayo oo jagada uu ka tegayo waxay ka dambeysay kadib markii musuq maasuq badan ay hay-adaha ammaanka dalkan maraykanka iyo cadaaladdu ay ku heleen hay-adda fifa taasoo ku saabsan qaabka ay fifa u maamusho kulamada caalamiga ah dadka qaarkiis ay ku eedeynayeen sida loo xusho wadamada martigelinaya oo kale inay taasi haraysay saraakiil badan oo u badan ku-xigeenadiisii ayaa lagu hela musuq maasuqaasi marka marka horeba mugdia ku jiray issharaxitaankii sebalater laakiin wuxuu u muuqda malaha inuu rabay inuu muujiyo taageerada uu haysto laakiin meelna uusan uga baxsan karin musuq maasuqa lagu soo eedi waa runta waad saad sheegtay falastiini weliba waxaa xusid mudan in warka uu toos hadda tiifiyada caalamka uga socdo gaar ahaan xarunta fifa wararka wayse soo tarayaan wararka waxay sheegayaan inuu seblater ku dhawaaqay inuu shir deg dega oon caadi hayn qaban doono iskugu yeedhi doono xubnaha matala ururada xiriirada caalamiga ee kubadda cagta si loosoo doorto guddoomiye cusub oo isaga bedeli doona markuu xilka iska gacsiilo wararka kusoo kordha arrintaasi iyo warbixinna ku saabsanna idaacadeheena soo socda ayaad ku maqli doontaan goordhow waxaa idinku soo socdaa barnaamijkii waa go-aankaaga oo aad maqli doontaan kadib idaacadeena balse markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee naxariistii jannaha ka waraabiyay cabdi salaad beer dilaacshe iyo heestii dhaawac
baygu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhawaac baygu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga bullaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga bullaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad geedihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu
isku soo dhegeenaya dhunkashada macaaneed dhulka uu kula wareegaya dhimbil miyaanay kugu noqon codka macaan ee cabdisalaad aadan beer dilaacshe ereyadii ee banaxariistii jannaha ka waraabiye cabdalla nuuraddiin axmed waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii habeennimo goordhow waxaa idinku soo socda barnaamijkii waa go'aankaaga tan intaan dib dambe u kulmi doonna waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyoiga dhowr dhibaatada ragga laguhuma dheele ragga laguma dheheele